إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ayaa bandow kusoo rogay degmada doolow ee gobolka gadow maamulka somalilan ayaa xabsiga dhigay nin magaalada hargeysa u tegay geerida wiilkiisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar culus ku qaaday fariisin askarta xabashida ethoobiya kaga sugan yihiin deegaan ka tirsan gobolka baay abwaanageeye ayaa bixiyey waraysigii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal culus ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho shil gaaro oo geystay khasaare ayaa ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed ku dhacay shidaal ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa bandow kusoo rogay degmada doolow ee gobolka gadow cabdifataax faarax ayaa ka waramaya wararka aanu ka helayno degmada doolow ee gobolka gedo ayaa ku waramaya in ciidamada xabashida itoobiya ay degmadaasi ku soo rogtay bandow rasmi ah milatariga dowladda xabashida itoobiya ayaa lasoo wariyey inuu degmada doolow ee gobolka gedo ka dhaqangeliyey bandowga oo soconaya habeenkii oo dhan iyadoo maamulka halkaasi ka jira ee maqaarsaarka u ah xabashida dullaanka ku haysata degmada doolow uusan jirin wax war oo ka soo baxay oo ku aadan bandowga xabashidu ku soo rogtay magaalada uu maamulkeedu sheegto ila wareedyo dhanka deegaanka ayaa soo sheegay in ciidamada e n d f ta loo yaqaan ay dhaqdhaqaaqyo iyo isfidinka wadaan dhul ballaaran oo ku yaala jidka u dhexeeya magaalooyinka doolow iyo beled xaawo ee gobolka gedo si kastaba bandowga ciidamada itoobiyaanku ku soo rogeen degmada doolow ee gobolka gedo ayaa ka dhigan in magaaladan ay tahay mid ka mid a magaalooyinka ay sida tooska u maamusho xabashida waxayna meesha ka saaraysaa inuu jiro maamulka dowladda federaalka maadaama amarka bandowga uu si toosa uga soo baxay ciidamada itoobiya isla iyagiina ay dhaqangeliyeen maamulka somalilan ayaa xabsiga u taxaabay nin magaalada hargeysa u tegay geerida wiilkiisa waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder maamulka somalilan ayaa xabsiga u tixaabay mid ka mid a abwaanada gabayada iyo heesaa u sameeya dowladda federaalka kaasi oo ka tagay magaalada muqdisho si uu kaga qaybgalaa iska wiilkiisa oo ku dhintay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ma jirto eedama dembi lagu soo eedeeyey abwaanka la xidhay oo lagu magacaabo cabdirasaaq axmed geedi wariyaasha hargeysa ku sugan ayaa soo sheegaya in abwaanka u suuragelin inuu ka qaybgalaa iska wiilkiisa abwaanka uu ahaa mid xanuunsan ayaa markii la geeyey xabsiga uu ku dhex xanuunsaday waxayna geeyeen isbitaal wayna ka soo celiyeen isagoo aysan fursad u sinin inuu waqti la qaato qoyskiisa tacsiyada wiilkiisana ka qayb galo wiil uu dhalay abwaanka la xidhay oo lagu magacaabo ayuub cabdirasaaq axmed geedi ayaa ka warbixinaya goorta la xidhay iyo halka lagu xidhay aabihiisa aabu waxaa la xidhay january koob iyo soddonkeedii maalin arbaca waxaa laga qabtay aaggan waxaa weeye agagaarka shacabka isagoo maraya dee ismuu lahayn waxa weeye dembi baad gashay wuxuu ahaa waxa weeye macalin muddo dheer macalinka ahaa hargeysa muddo ku dhowaad labaatan sanaa soona saaray jilaal kala duwan oo maanta waxa weeye nolosha kaaflaxay oo qaarna dowladda ku jiraan qaar ay dhakhtarra yihiin anna aan ka mid ahay oo waxa weeye macalin ahay ismuu lahayn dembi baad gashay si nabadu waxa weeye ku yimid dalkiisa suu waxa weeye geerida uga qayb qaato wiilkiisa aabba waxa weeye markii la qabtay habeennimadii waxaa ku xanuun waxa weeye dhikar buu leeyahay deetana dhikarki baa ku kacay laba boqol buu gaadhay dhakhtarkaa la dhigay oo isagoo xiran ayaa laga qaaday halkan saliga dhexaa lagu xiray deetana dhakhtarkaa la dhigay kowdii cabaare kowdii baa laga soo saaray oo caadi noqday jeelkay ku celiyeen
maamulka somalilan oo sheegtay inuu ka go-an yahay soomaaliya dhowaana ethoobiya siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa marar badan hargeysa ku xidhay xubno dowladda federaalka ka tirsan iyo kuwa taageera intaba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar culus ku qaaday fariisin askarta ciidamada xabashida dowladda ethoobiya ka sameysteen deegaan ka tirsan gobolka baayi rag hubeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero askarta dowladda xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin deegaanka owdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ee duulaanka ku jooga qeybo kamida gobolka baayi ayaa waxa ay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu gaarsiiyo khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac abwaanageeye ayaa bixiyey waraysigii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed cali ayaa ka waramaya nageeye cali khaliif oo ah habwaaniye macalin ayaa xaqiijiyey inuu si rasmi ah ugu biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib muddo ka badan saddex bilood oo dad badan isweydiinayeen halka uu ka baxay waraysiga muuqaalka ah ayaa abwaanka lagu weydiiyey su-aalo xasaasi ah qeybaha hore waxaa lagu weydiiyey su-aalo isaga si gaar ah u quseeya halka qeybaha kalena aan ku hordhignay weydiimo ku saabsan xaaladda waddanka mar aan weydiinay sababta uu ugu soo wareegay wilaayaadka islaamiga ah ugana soo tegay muqdisho iyo jaamacadda dowladda federaalka ee ummadda ayaa waxa uu yiri gixi waxaa jiray la odhan jiray dibad wareeg oo ay ku jireen gobonimo daraaddeed markii digasha ii gaadhay waxaan daydeayay markaan dowladnimo waacay dugaashiga cadaawaha markii darajo loo qaatay dhegihii daboolaa markaan daawo kala quustay soomaalida damiiriye markii fahanba loo diiday dildilaacan sii fiday markaan gooha damin waacay markii uu dadaalkan wadiyo samihii duugoobay dacwadii iyo islaamnimo markay hoosu dayi weyday doodiiyo warkaygii markaan gabayadii daayey dariir iyo culmoweye markay hadal ka soo daashay anigiyo duruufaha markii dani walaalayse waxaan duurka awgeed u galay waa daliil adag dibad wareeg labadii kun iyo koob iyo labaatanki wey halkaa markaa waxaa ku jira qofkii ehlul caqli wuxuu fahmi karaa wixii anigu aan xamar ka rabay inaan ka dhiso mar kale waxaa ii muuqata inaan ka dhismi karin saasaan shabaab su-aashaada jawaabteeda inaas soo aaditaankiisa wilaayaadka islaamiga ah waxaa aada ugu walaacay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha kaasoo sidoo kale dhaleeceeyey waxaana weydiinay abwaanka sida uu u arko warkaas ninka maanta raalli ku ah in dalkayga la qabsado in diintayada la bedelo in dadnimadayada la dooriyo sowaal garanmaysa ee nin intaa diidanna ya magacyo ugu yeedhiyeedhaah intaan barbaartiyo shacbiga soo belbelinaya berberiye dhulkii aan lahaa bixiya ciidayda xabashiga bilaash ugu fasaxa booramiye saylac barasaabadii herar la dhigay biilasha u geeya boosaasa iyo xeebihii cadow kusii beera baydhabo wayaanaha qabsaday bahal walaalaysta barxaddii kismaayee afmadow gaalo kula biira federaalka waxaa loola baxay ceebta barakeeya baaderiga roomaan fadhiya xamarha soo booqda hadba daarihiisii burburay beesan kaga qaata madaxweyne iyo baarlamaan baadil ku heshiiya wallihii badhaysiga ahaa bacadka meeraysta kambeynka waxay wala baxeen hadba kii sanaatida baxsada boqor ka soo saara prime minister iyo kii ku xigay beela ku lahaada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheega buuri intii uu ku guda jiray ka jawaabidda warka fiqi waxa uu soo qaatay gabay cusub oo uu sameeyey muddada uu joogo wilaayaadka islaamiga ah qayb ka mid ah gabayga waxa uu ku taabtay shisheeyaha buushii brak iyo hadduu baydhanala joogo idinkaa buruud sheegtay iyo baawar iyo xooge birmageydadii iyo adaa laayey bilistiiyo idinkaa badheedhahana yidhi coliyo baaruude bilaahi wixii aad rabteen waa barkumataale ballan wuxuu inoo yahay dilkaa nooga barateene seeftiiyo bilaawaha intaan kaaga boganaayo badda dhura ilaa naga banada badow u sheekeeya dhulka booba beeraha khariba beledka aafeeya biddo keena kii hore bedela wax isku baandheeya warnimayo meesha idinkaa haystee wixii aad doontaan idinkuna biddo keena kii hore bedela wax isku baandhay idinkana shaqadiina waata waxaan weydiinay waxa uu ku arkay wilaayaadka islaamiga ah balse waxa uu ka bixiyey jawaab baac dheer isagoo si gaar ah u ammaanay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah dadka halkan dhulka deegaanadan ilaahay maaragtay uu ku beeray ilaahay sharaf buu ayuu ayuu gaarah buu horta siiyey dadka dhulkan degan halgan diintooda lagu badbaadinayo oo dadnimadooda lagu badbaadinayo oo maxaa la dhaha jiritaankooda dambe lagu badbaadinayo inay dhulkooda kusoo dhoweeyaanoo ilaahay ku bulaaliyo dadkan ilaahay sharaftaasu horta siiyey ilaahay baana cid doona sharafta siiya taas taas dhulka intiisa kalena waa loo socdaa aniga abtirsiintaydu amisom iyo uganda iyo burundi iyo maaragtay balkanization waxaas ma marta aniga abtirsiintaydu intaasi kadib abwaan nageeye ayaa ka warramay heshiiska uu muuse biixi la galay etoobiya ee ku aadan badda meesha maanta doodu ka taagan tahay waa zeylac marka waa ruush iyo maraykan waa oo ku kala murmaya mooska iyo iyo iyo washington waxay la mid tahay hadda aragtidan ninka la yidhaha putin oo washington dul fadhiisto oo dadna nin maraykan la weydiiyo sideed u aragtaa in washington uu ruush ku yimaado saasoo kale occupation soo garan maysid marka saasaan walaal anigu ayaan manar in la yeelana maaha qof soomaali inuu arrintaas yeelo maaha ma ma ma suurtagal maaha inuu qof soomaali arrintaas aqbali karo hadafku waa in soomaalida la liqo waa in nala liqana dee ma rabo jiritaanka waa identity-gayagii abwaanka ayaa qaybaha dambe ee waraysiga kusoo gudbiyey baaq ku socda bulshada dhalinyarada waxay yidhaahdaan mahmaa soomaaliyeed baa jirta waxay yidhaahdaan hooyo kasta gorgoriyo dhowr tukay dhashaa bay yidhaahdaan gorgorka waxaan leeyahay maantan iyo maalintaadi waa maalintii waxa socda aad diidi lahayd wey berri ma jirto berri ma jirto waad qasban tahay waad qasban tahay waad qasban tahay taasu intaas waa odayada waxaan leenayow waxbashi idinkaa naga yaqaan markaan warka soo ururay in bal faragelinaha kaliya waxaas meel iska dhigay hadda meesha qadiyadaasaan ka hadlayna aan u laabto xabashi idinkaa naga yaqaan waxaan leenahay cimrigiin aab iyo gudub iyo gunnimo aan deegaanada iyo dhulka iyo dadkaas aan ka suulin maaragtay ha uga tegin taariikh cusub oo gunnimo ah noo qorin
waraysiga abwaan nageeye oo ay xalay baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa daawaday malaayiin qof oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa in badan oo ka mida dadka aragtiyada kasoo dhiibtay waraysiga waxa ay sheegeen in aan la inkiri karin waxyaabaha uu soo bandhigay nageeye kuna kalifay inuu qalabka qaato kana soo jeesta safka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama ay dalka kusoo duuleen shisheeye kala duwan dagaal culus ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararkaynaga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan xildhibaan cismaan xaadoole oo horey u ahaa sarkaal ciidan hadna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka wararka ayaa intaas ku daraya in dagaal culus u dhex maray ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa xaadoole dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka culus iyo kan fudud iska horimaadka ugu culus ayaa ka dhacay meel kaabiga ku haysa masjidka irshaad oo u dhow guriga xildhibaan xaadoole sawiro lagu baahiyey baraha internetka waxaa laga dheehanayaa ciidamo aad u hubaysan oo isku geedaamay halkii diriirtu ay ka dhacday ila wareedyo ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka uu ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamadii dagaalka dhex maray iyo dad shacab ah oo ka agdhowa goobta uu dagaalka ka dhacay ma ahan markii ugu horreysay oo ay ciidamada dowladda federaalka isku fara saaraan magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana marar badan dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka khasaare baaxad leh kasoo gaaray dadka rayidka ah ee dushooda lagu dagaalamayo ciidamada dowladda federaalka ayaa gudaha muqdisho isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan sida garneelada garbaha laga tuuro oo aynu ognahay in loogu talagalay goobaha dagaalka
shil gaari oo geestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya cabdiraxmaan bader ayaa faahfaahinaya
hal ruux ayaa ku geeriyootay ku dhowaad tobankaana waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waddadii xidhiidhisa magaalooyinka berbera iyo hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya shilkan oo si gaara kaga dhacay duleedka magaalada abdaal ayaa markii laga soo tago halka ruuxii ku nafooyey waxaa sidoo kale ku dhaawacmay toddoba kale dadka ku dhaawacmay shilkan oo qaarkooda uu soo gaaray dhaawacyo culus ayaa loo qaaday magaalada hargeysa si loola tacaalo xaaladooda caafimaad magaalooyinka ukaarm iyo maamulka somalilan ayaa waxaa aada ugu soo badanaya shilalka gawaarida iyadoo inta badan uu ka dhashado khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed ku dhacay shidaal ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed waxaa ka warramaya cabdifataax faarax fuustooyin shidaal oo qaab ganacsi u gelayay gudaha dhulka soomaali galbeed oo ay xoogga ku haysato xabashida itoobiya ayaa la sheegay in ciidamada xabashida itoobiya ay la wareegeen fuustooyinkii ku jiray shidaalka iyo gaarigii waday fuustooyinkan oo aad u badan ayaa loo waday gudaha dhulka soomaaliyeed ee xabashidu haysato waxaana la xaqiijiyey in shidaalkaasi uu ka yimid deegaano kale oo ka tirsan gobollada soomaaliya war ka soo baxay ciidamada itoobiya ayaa lagu sheegay inay qabteen gaari waday soddon fuusto oo shidaala oo ka yimid dhanka soomaaliya waa sida ay hadalka u dhigeene waxaana ay sheegeen in shidaalkan ay ku qabteen deegaan ka tirsan gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed gaariga shidaalka waday oo qiyaas ahaan u jirsaday meeshii uu waday afartan iyo sagaal kilomitir ayaa waxaa gebi ahaanba la wareegay ciidamada itoobiya waxaana ay sheegeen in shidaalka iyo gaarigii lagu wadayba ay gacanta ku dhigeen ciidanka xabashida ee la wareegay shidaalka ganacsi ayaa sheegay in shidaalkan uu sabab u noqon karay sicir barar dhinaca shidaalka oo ka dhaca gudaha itoobiya waa sida ay tilmaameene si kastaba ganacsatada soomaaliyeed ayaa si caadiga uga kala shaqaysan jiray dhulka ay xabashidu haysato waxaana la geeyaa dhulkaasi agabyo kala duwan oo laga qaado gudaha soomaaliya mana jirin caqabado uga imanayay xabashida dhulka xoogga ku haysato waxaana ay dadka waxgaradka ay sheegayaan in tani ay ka dhalatay carada bulshada soomaaliyeed ee ka hor yimid damaca itoobiya ee lagu siiyey qayb ka mida badda soomaaliya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa